bismillaahi raxmaani raxiim assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu habeen wanaagsan dhegeystayaal meel walba oo aad dunida ka joogtaan kusoo dhawaada barnaamijka wareega wararka afar iyo labaatanka saacraad iyo hadalsan ee magaalada muqdisho
warniihow dhibaatadan oo kale yaa arka waddadanna way xiran tahay ti aan ka soo laabanana way xirta war xaggeen ka marnaa magaalada adeer joog istaaji baabur war maxaa dhacay saaxiibo askari kaalana la hadal maxaa dhacay waddadu way xiran tahay noqo war tii xaggana waan ka soo noqonnay tanna way xiran tahay xaggeen marnaa bal kaala adiga nala hadal noo imow okay furuhu waa sideed
oo saaxiibahu ninka maxaa u sheegay taleefankiisa ayaa shanqaray oo sidee ah lacagaan u tuurayso uma jeedin oo ma magaalada sidaan ah saaxiib waddooyinka sidan ayaa lagu maraa wanow dalkaagii dadkiisii adduunyadii daryeel wacan ma haystaan in kala dayuban acul baa loogu tawgalay
markale habeen wacan wanaagsan ayaanu hoodeydii kalan haa khiyaartaana dhegeysataa iyo caawa waa habeen sabti ah axaday soo gelayso taariikhduna waxay ku beegan tahay toddobiyo labaatanka bisha janawari sanadka laba kun afar iyo labaatan haddii rabbi laga helo qodobadan uu caawa barnaamijkeena kusoo qaadi doono waxaa ka mid noqonayo faahfaahinadii ugu dambeeyay dowladda federaalk ee soomaaliya oo faahfaahin ka bixisay howlgallo lagu bartilmaameysaday xarumaha dagaalamayaasha shabaab ay ku lahaayeen xadka gobolada shabeellada dhexe iyo gobol iyo galgaduud ee soomaaliya haddaba waxaa idiin soo gudbin doonaa dowladda soomaaliya oo sheegtay in la bartilmaameysaday gaari ay la socdeen dagaalamayaal ka tirsan al-shabaab islamarkaasina lagu burburiyey howlgal maqribnimadii caawa ka dhacay deegaan la yidhaahdo cal waa cali helay oo markaasi ay marka ku socdaalayeen dagaalamayaal ka tirsan al-shabaab qodobada kalena caawa barnaamijkeena kusoo qaadi doona waxaa kamid noqon doono hay-adda sirdoonka soomaaliya oo faahfaahin ka bixisay howlgal ee ciidamada sirdoonka soomaaliya oo kaashanaya saaxiibadooda caalamku ay ku bartilmaameysadeen dagaalamayaal ka tirsan al-shabaab kaasi oo isaguna ka dhacay gobolka hiiraan ee soomaaliya howlgalkan iyo halka uu sida gaarka kaga dhacay iyo waxaan idila wadaagi doonaa xogayo macluumaad la xiriira khasaaraha ka dhashay qodobada kalean idinla wadaagi doono waxaa kamid noqon doona dowladda itoobiya oo war kale oo cusub kasoo saartay damacido gurcan ay ku wajahaan badda soomaaliya qoraal ay u dirtay jumciyadda qurmaha ka dhexeysa ee qaramada midoobey ayaa caawa barnaamijkeena ku dhegeysan doontaan si lamid waxaa idinla wadaagi doonaa khilaafka dowladda federaalk ee soomaaliya puntland weli waa halkiisa iyadoo madaxweynaha jamhuuriyadda federaalk ee soomaaliya mudane xasan sheekh maxamuud uu gaaray toddobaadkan magaalada garowe ee gobolka nugaal haddaba maxaa isbedelay caawa ayaan idiin soo gudbin doonaa guddiga joogtada ee golaha aqalka sare ee baarlamaanka soomaaliyana maanta waxay ka hadleen dib u eegista dastuurka dalka habraaca loo marayo oo uu baarlamaanku ansixiyay arbacadii toddobaadkan qodobadaasi waxay nagu soo korra ayaa dhegeysan doontaan waa farsamadii cabdiwaab cabdulqaadir aniguna waxaan ahay cabdulqaadir cismaan indhoye
warkaalkaala kaala kaalay walaalow baabuurtan badan oo maalin walba madaxtooyadu kusii qulqulaya maxay yihiin dhammaantood waa xildaan waxaan maqli jiray nin xil qaaday eed qaad oo miyuusan ogeyn muddada kooban iyo shaqada adag ee laga rabo allahayow dalkani soo daaliye u door qofkii damiir wadaninimo leh
waa hagaag mar kale habeen wacan wanaagsan ayaanu iduleenahay dhegeystayaal meel walbo aad joogtaan raadiyo hadalsan ee magaalada muqdisho ayaad naga dhegeysaneysaan muujada hirka dherarkeedu yahay kow iyo sagaashan dhibic shan migartis fm kaas oo ay naga maqli karaan dhegeystayaasheena ku sugan gobolka kani banaadir iyo weliba gobolada kale fm ku gaaro saaxiibadeena kaleetana baraheena internetka ayay ka heli karaan barnaamijkani mar kale habeen wacan wanaagsan ayaanu idin leenahay qeybaha ugu horeeya ee barnaamijka wareega wararka dalsan ayaanu caawa u gudageli doonaa waxaanu ku bilaabi doonaa toddobaadkan madaxweynaha jamhuuriyadda federaalk ee soomaaliya mudane xasan sheekh maxamuud ayaa waxa uu gaaray magaalada garowe ee gobolka nugaal ee soomaaliya halkaasi uu kaga qayb galay caleemasaarka madaxweynaha dib loo doortay ee puntland siciid cabdulaahi deni tegista madaxweyne xasan sheekh ee magaalada garowe waxay ku soo aaday iyada oo ay jirtay xiisad markaasi siyaasadeed oo ka dhexeysay madaxtooyada soomaaliya iyo weliba hogaanka puntland taasi oo aanaan xal loo helin ayuu madaxweynaha jamhuuriyadda federaalk ee soomaaliya uu gaaray magaalada garowe uu kana qeyb galay caleemasaarka madaxweynaha dib loo doortay ee puntland dowlad goboleedka puntland iyo dowladda federaalk ee soomaaliya ayaa isku khilaafsanaa arrimo dhowr ah oo ay ugu horeeyaan go-aanadii ee, madasha wadatashiga qaran ay ka gaareen ee, hanaanka wax ka bedelka dastuurka iyo qodobo kale oo wax weyn markaasi ka bedelayo heykalka dowladnimo ee dalka kaasi oo baarlamaanka habraacii lagu meermarin lahaa la marsiiyey arrimahaasi iyo arrimo kale ayay ee, madaxtooyada iyo sidoo kale maamulka puntland isku khilaafsanaayeen iyada oo rajo laga qabay marka madaxweyne xasan sheikh uu tago ee, magaalada garowe in xal loo heli doono markii uu ka qayb galo caleemasaarka ee madaxweynaha dib loo doortay ee puntland ismaandhaafka dhinacyada jira Ee, hase ahaatee warar la helaya ayaa sheegaya in dhinacyadu aanay shirar toosa ka yeelanin ee, marka la eego ee, khilaafaadkii dhexdooda ahaa haddaba ee, maxaa macnaa ay sameyneysaa in madaxweynaha jamhuuriyadda federaalk ee soomaaliya magaalada garoowe uu tago iyadoo sidoo kaleetana ee, khilaafkii ee, ama ismaandhaafkii kala dhexeeyey dowladda puntland iyo ee, dowladda dhexe ee soomaaliya weli halkiisa uu yahay xildhibaan hore cabdi bare jabriil oo caawa qadka ku jiro ayaa ee, ila falanqeynaya xildhibaana soo dhawow intaasi kadib bal ee, maxaa kaaga baxay gaarista madaxweynaha jamhuuriyadda ee garowe iyo in weli la warinayo in khilaafkii ee, halkiisa uu yahay dhinacyadu aanay is arag iyo kulamo aanay ka yeelan madaxweynuhu in muddo uusan ku raagin magaalada garowe ee, aragtiyadaada
bismillahi raxmaan raxiim aad baad u mahadsantihiin reeryo mustaqbal ee, Dalsan.
ee, runtii reeryo reeryo dalsan reeryo dalsan aad iyo aad baad u mahadsantihiin Ee, runtii waxa weeye arrinta halkaas ee, khilaafka ka dhexeeyey puntland iyo dowladda federaalka ee, waxay ahayd madaxda dowladda federaalka hogaanka u sarreeya iyo dowladda federaalka mada- madaxdeedu waxay isku khilaafeen arrimo dastuuriya isku khilaafeen oo sida dastuurka loogu dhaqmo ay isku khilaafeen hase ahaatee madaxdii dowladda federaalka ahayd wixii oo dhan waxay ka dhigtay colaad ay u qaaday puntland u qaaday oo aad ogtihiin labadaas sano khilaaf ku jiray in dhaqaalihii oo dhan wixii dhaqaalaha oo beesha caalamka usoo marsiinaysay soomaaliya ama mid mashaariic ha hataa midma dhaqaalaha hatee dowladda federaalka ah curyaamisay halkaa waxaad ka garanaysaa khilaafku madaxweynaha madaxweyne xasan sheikh iyo xukuumaddiisu ay gaareen khilaafka iyaga iyo xukuumadda puntland ka dhexaysay intay dhaafeen inay shacabkii puntland ay gaarsiiyeen maaragtay khilaafkoodii gaarsiiyeen taasna waa nasiib darro aad u weyn bay ahayd waana wax mustaqbalka lagula xisaabtami doono arrintan hadda dee madaxweynuhu meesha u tegey wuxuu tegay caleemasaarkii madaxweyne siciid dani buu u tegey madax badan oo maaragtay adduunka ka kala socotay iyo wadamada dariska iyo beesha caalamkuna waa ka qayb galeen dee haddee iyagu meesha looma tegin anigu sidaan ogahay meesha looma tegin in khilaafka ka dhexeeya labadooda ama puntland iyo dowladda federaalka meesha lagu dhameeyo hal maalin lagu dhameeyo las hase ahaatee dee wakti kale in loo ballamay waa suuragal kolley waa is arkeen hadee ama quraaca isku arkeen ama qadaha isku arkeen Een, in badan waa is arkeen ilaa shalay iyo hame hore waa is arkeen waa isla joogeen dee wixii kasoo baxa aanu aragno waa rajeyneynaa maaragtay inay ballameen oo dib u ballameen oo wixii khaldamay ay dib u sixi doonaan waa garta marka ee, haddii ay jirto sida adigaa sheegayso is araggaas annaga sidaan ee, xogaha ku helayno ee, madaxda ee, labada dhinac ee heer federaal iyo heer dowlad goboleeda puntland ee, maana aanay jirin wax kulamo ah oo ay ka yeesheen Ee, marka laga soo tago is aragoodii iyo ka qaybgalka munaasabadda caleemasaarka arrimaha masiiriga ah ee dhinacyadu ay ku kala fikir duwan yihiin marka ee, Mm, dhinacyadu maxay ahayd ma- miyaanay eh, ahayn in maalmo kooban magaalada garowe madaxweynuhu uu joogo oo ay ay ka arrinsadaan waxyaabaha eh, sida gaarka ah dhinacyadu ay isugu maandhaafsan yihiin
waa run saad u sheegtay wax walba waa suuragal hadee hadday is arkeen qadaha isku arkeen quraaca isku arkeen inay dee waxay ka wada hadleen iyo wixii ay isku afkarteen iyo haddayna wada hadlin kolley waxaas waa wax meeshooda yaal wax hadda anagu aan xaqiijin karno ama ay ku wada hadleen ama ay isku khilaafeen midna ma xaqiijin karo hase ahaatee sideeda een, dowladda federaalka laba sanay dagaal kusoo jirtay iyo maaragtay isqabqabsi iyo shacab dhan ay hantidii ka ka cunaqabatay so madaxdii hore dowladda federaalka iyo madaxoodu waa is- waa iskhilaafi jireen hase ahaatee marna ma dhicin madaxdii hore inay shacabkaas wixii maaragtay ay dowladda xuquuq ku lahaayeen in laga cunaqabatayo maanta ka hor ma dhicin laakiin waa wax un taariikhda madaxweyne xasan iyo xukuumaddiisa taariikhda u gelaysa waa fiicnayd in madaxweynuhu u hakado oo muddo saddex maalmood ilaa afar maalmood meesha joogo oo khilaafkii meesha jiray si wanaaga lagu xaliyo waa waa fiicnayd hase ahaatee madaxweyne xasan sheikh uma fiicna waktigan xaadirka mucaaradnimo laba sana u hartay labada sano waartayna hadee waxa weeye maamulada kaleetana waqtigoodii waa dhammaadeen Een, puntland iyo madaxdeedana waxaa u bilaabantay shan sano oo cusub oo hor lahaa u bilaabatay haddee madaxweynuhu asagay laba u taallaa inuu labadaas sano khilaafkii jiray inuu asagu soo xaliyo oo caqligu shaqeeyo oo maskaxdu shaqayso oo labadaas sano si wax walba u qabsoomaan uu khilaafkii jiray xaliyo waxa la isku haysto miiska wadahadalka la yimaado madaxweynaha taas waa taasaa laga rabaa waana midda u fiican labada sano oo hartay Ee, labada sano ugu dambeysana madax- madaxwe- madaxweyne kasta wuxuu la kulmaa carqalado badan iyo mucaaradnimuu la kulmaa haddii madaxweynuhu dee sidiisa sida khudbooyinkiisa ka muuqato uu ku adkaysanayo nin nooma istaagayo koox nooma istaagayo qof nooma istaagayo uu maaragtay ku madax adeego haddee waxa weeye nin nin u istaagi maayo dowladuna sideeda kuma fiicna madaxdu inay yidhaahdaan qofna u istaagi mayno wadankan waa la wada leeyahay shaksi gaaru ma lahan koox gaaru ma lahan madaxda dalka ugu sarreysaa waxaa laga rabaa tanaasul kasta iyo wax kasta dalkan inay u tanaasulaan si aan cadowga iyo wadamada shiya nooga faa'iidaysan waxaynu horumar u gaari weyne oo u dhaqaaqi weyne waa cariiqsi iyo hebel se ilaadla marka weli waxaad moodaa madaxda soomaalida inayna helin dowladda soomaaliya inayna helin madax u bisil siyaasadda u bisil madax u bisil shacabkooda inay u tanaasulaan weli inaana helin baad moodaysaayoo ay u xisaabtamayaan sidii caruure banoon cayaarayo isjilaafeeye hebel baa waasaa ku laisku xamanayo kale weli inaynu ku dhaqmayno dhaqankaas foosha xun baad moodaa marka waxaan leeyahay madaxweyne xasan waxaan leeyahay taladu aday maanta ku ku agtaalaaya labada mid door inaad wixii khaldamay oo labadaas sano khaladkii aad ku socotay hadalka ku saxdid oo aad mi- miiska timaadid oo wax fiican aad ka tagtid iyo inaad adoo hadeesaa geesaha lagu haysto sidii maxaa cabdullaahi farmaajurka geesaha lagu haysto oo meel kasta lagaa diirtayna aad meesha ka tagto sumcad xumo uga tagtid labadaaba madaxweynaha laga rabaa midii u rabo inuu sameeyo waaya ee, sida aan wada ogeen ee, waxyaabaha ee, sida weyn ee puntland ee dowladda federaalku kaga soo horjeeda waxaa ka mid ah arrimaha ee, dhammaystirka dastuurka iyo ee, qaabka loo marayo oo ay dowladda federaalku ay isku diidanayeen shirkii ugu dambeeyey ee golaha wadatashiga qaran ee puntland ay ka qayb gashana ay kaga baxday oo aanay ee, s- saxiix ku yeelan marka marba haddii habraacii dastuurka ee la marsiiyey intee raja ayaa laga qabi karaa isu soo dhawaashaha dhinacyada
horta waa run waxa lagu keetay laakiin horta waxaan rabaa inaan qeexo wixii dhacay maalintii dhaweyta waxa dhacay oo sad- eh, sideed iyo eh, shan iyo labaatankii eh, january baarlamaanka ka dhacay laguma tilmaami karo wax maaragtay hebraac baa la ansixiyey waxay ahayd wax fawdo ah oo runtii dowladnimada ka fog ama sharafta dowladnimo ka fog ama dowladnimo in lagu dhaco buuq intaa leeg sida xeer hoosaadka iyo sharcigu qabana waxa weeye baarlamaanka buuq yar hadduu ka dhasho guddoonku inuu xiro ma uusan xirinoo waa loo jeedo shaashadihii adduunku ka muuqdo qof walba u jeedo oo caalamkii oo dhan daawanayo inuu yidhi koox yar u istaagi mayna gacanta taaga gacanta taaga xataa aan la tirin xataa wixii xeer hoosaadkii lalahaa lansixiyo maaragtay aan baarlamaanka loo qaybin oo ahayd saddex maalmood inay soo akhristaan oo dib loogu cesho midna aan la samayn foolxumadii halkaa ka dhacday iyo ilhaanimadii dowladnimada lagu riday gacanta taaga ee boqol iyo siddeetan baa codaysay oo maaragtay sharci darro ah haddee dalku hadduu sidaa ku soconayo fawdadaa ku soconayo oo xasan iyo kooxdiisu iyo maaragtay ay ku maamulhayaan iyo guddoonku ku maamulhayaan waa nasiib darro aada u weyn Dow- dowladdaana sidii iyo dadkaan la isugu keenayna ilaahay baa ogaa dhaqanka foosha xun oo maalintii dhawata guddoonku ku dhaqa- ku kacayna waa dhaqanku kusoo maamulhayay dowladihii ku meelgaarka ahaa oo uu ku burburinayay guddoomiyaha sheekh aadmado markuu guddoomiyaha uu ku burburinayo marka sideeda dowladnimadu ma ahan fawdo iyo maaragtay sidii doona in la yeelo ma ahan dowladnimadu waxay ku dhisan tahay een, tartiib in loo wado in waxa khaldan la iska saxo in wixii la wado bay u baahan tahay marka waxaad moodaa dowladnimadiiba in la- in laga doorbiday fawdo iyo nin walba suu doono inuu sameeyo taasaa laga doorbidaan filaya marka Waaya, nasiib marka- darro aad u weyn bay xilka ka dhacahay waaya marka su-aasheedu waxay tahay eh, marba haddii ay eh, puntland arrintii ay diidaneed eh, dadaalka badan ay ku bixinaysay sida eh, aanu xogta ku helnay in baarlamaanku aanaan la marsiinin habraaca wax ka bedelka dastuurka iyadoo laysku khilaafsan yahay baarlamaankii haddii la mariyey raje intee baa laga qabaa in dhinacyadu isu soo dhawaadaan madaxtooyada soomaaliya iyo puntland
horta taas waxay ku xiran tahay madaxda fowdadaa samaysay oo madaxweyne xasan sheekh qayb inuu ka yahay aan filayaa marka wax ka baxshay inay bahasha dhulka dhigaan oo dadkan u tanaasulaan oo isu yimaadaan Een, arri- een, haddii ay ku adkaystaan arrintaasna kama duwanaanayso arrintii hadda ka hor baarlamaankii een tobnaad sameeyey oo madaxweyne maxamed cabdullaahi farmaajo yidhi een xil- toddobiyo toban xildhibaan baan gobolka banaadir siiya gacantaha loo taago kama duwanaanayso dee dalkuna fawdo adeer kuma shaqayn karo sharci sharci fawdaana dalka laguma maamuli karo waxaa laysku haystaa waa sharci waxaa laysku haystaa waa masayrkii dalkan sidii lo- eh, loogu heshiin lahaa marka mas- eh, masayrkii dalka koox yar ama gruub yar inay yidhahdaan saan doonaan ka yeelaynaa dee suuragal ma noqonayso laakiin haddii madaxda qaranka laga helo puntland waxay diyaar u tahay wax allaale iyo wixii qalad ahoo jira in miiska wadahadalka lagu xaliyo oo miiska la isugu yimaado oo nin walba tiisa gaarka inta halkan iska dhigo danta guud iyo dowladnimadan si ay nooga halaabin meesha loo keeno marka madaxda dalka ugu sarreysa waxaan leeyahay gidaar cidlaad jafaysaane miiska wadahadalka imaada oo dadka tanaasul u sameeya oo ka daaya dowladnimadan iyo shacabkan jaaha wareerinta iyo fowdada ka daayaan madaxda saraan ugu baaqaya waayahay aadaan kuugu mahad celinayaa xildhibaan hore cabdi bare jibriil ayuu ahaa oo caawa barnaamijka igala qayb galaya wareegga wararka dalsan ayaad weli dhegeysanaysaan
taxi
haa walaal ee waxaan rabay inaad geyso bangiga salaam waa maxay adiga maalin kastoo degdegna way kugu jirtaa bangiga salaamna waad usii cararaysaa walaalow ee lacaga badan baa iga yaalay inaan kasoo baxsadaan rabay deg deg inaad igu geysaan rabaa bangiga oo waan ka xumahay ma isticmaashid miya adeegga deeqtoon maya adeega deeqtoonna muxuu yahay adeegga deeqtoon waa adeeg looga maarmay in la cararo xilligan oo kale adigoo moobilkaaga gacanta isticmaalayo ayaad ka baxsan kartaa lacagta bangiga kugu jirto isla markaana aad dhigan kartaa waxaad ku iibsan kartaa wax kasta oo aad doonayso adigoo sidoo kalena kala socan kara haraagaaga maasha allah adeega deeqtoon waxaad isticmaali kartaa saqda dhexe subaxa hore iyo saacad kasta adeegga deeqtoon waa adeeg bulshadeeda ay u hibaysay salaam somaali bank deeqtoon deeqtoon
salaam somaali bank horumar dhaqaale ayaad ku tallaabsatay halkee baad ka liibaantay sow ma ogid in salaam somaali bank ay tahay kobciyaha dhaqaalaha dalkeena abshir haddaad rabto matoor qalab guri qalab xafiis ama aad u baahan tahay qalab waxbarasho iyo gaari waa adoo gaara salaam somaali bank ogow haddii aad la timaado fikir horumarneed oo ganacsi waafaqsan shareecada islaamka inay ku maalgelinayso salaam somaali bank salaam somaali bank waa saacidaha bulshada salaam somaali bank
shirkadda caalamiga hormuud for g l t e mobile internet yaa guuleedow beledkiyaa timidaan maqlaya ma la qabsatay horta internet markaan haysto ayaan la qabsan karaa magaalada guuleed ma maqli mii xirmooyinka anfac balaas ee hormuud telecom guuleed xidhmooyinka anfac balaas waa adeeg xambaarsan data internet wicitaan gudaha iyo dibadda ah iyo fariin qoraaleed free ah wow wow xirmooyinka anfac blas aad iyo aad ayay ii anfaceen adeega xirmooyinka anfac blas waxaad ugu shuban kartaa ugu shubo e v c balaad xidig toddoba laba afar xidig kadib geli lambarkaaga xidig lacagta afar gees okay ama garaac xidig boqol labaatan iyo lix afar geesis walaag intaas dheerka la hariir adeega macaamiisha hal afar hal ama facebookeena oo ah facebook com hormuud hormuud for g l t e yaa waa dheeftaasiyo ku raaxayso internetka hormuud goob kasta iyo goor walba
marka aad u baahan tahay gargaar degdeg ah ama gurmad caafimaad si aad u tagto cisbitaal ama goob caafimaad wac afar afar lix lambarka adeegga gurmadka degdega ah ee bisha cas waa lacag la'aan afar iyo labaatanka saac maalintii toddobada maalmood ee isbuuca
allah fadlan mii caawin kartaa isdeji waxa aan wacayaa nambarka adeegga gargaarka degdega ah ururka bisha cas afar afar lix ambalaas ayaana si dhaqsi ah kuugu imaanaysa
allah ilaahay kheyr ha ku siiyo
marka ay timaado xaalad caafimaad oo adag wakhtigu yuusan ku dhaafin ee wac nambarka adeegga gurmadka degdega ah bisha cas afar afar lix fariintan waxaa idiin soo gudbinaya ururka bisha cas ee soomaaliyeed
kaafiyow aboowe badeecadii koroneed ood ku xaraysay bakhaarka maanta kumi ma yaallee ma xaraashtay kurti mise waad ku kifaaxday kowsaray walaalay kolkaan badeecada keeneen ku dhex kuusay baqaaree kamna lay odhan waaye kaadiriinta xayeysiintiiyo dalsan baan kor tagoo badeecadayda kurteed kuma daahin baqaarkoo dadkiibaa hadde dadkiibaa kala boobay shaki taa kama taagno kol horaanba ogaa kulligood bulshadeenna dalsan baa kasbato kaadiriin cilmilaa barnaamijyo caqligooda kaabiyo wararkaa miloo sugan ganacsigooda kurti xayeysiin ku kabee yaa la koodi karaaya ka laaweeya jawaabto raadiyaha dalsan hawadaa koreetiyo dayaxuu kor maraaya intaad keenta badeeceed ku dhex kuusta baqaaree xayeysiinna aad ka baqayso ha ku barooran korkeeda keen beenta keen kuuskuus waxaan jirin kalmadkeedu ma ahane inta aad kor u ooyin dalsan ganacsigaaga la kaasho raadiyaha dalsan wuuna deeqay bulshooy dalsan kaala maqal Dalsan Radio.
subersign design design daabacaad ku leh sawir iyo qoraal kalarkoodu sarreeyo cabir kastoo aad rabtaa tiro kasta kulligeed nooc kasta ha ahaatee qalin buug tabeelle funaanad koofiyad bakeeri ama galaas kalandhar stiiker iyo baalfaned qoraal iyo sawir la saaro fuul kalar ah ka dalbo oo ka daabaco subersign design istiikaro aad u xardhaniyo quruxda boorar aad ku qancayso ebed aanana soo marin indhadaraandar ah oo lala yaabo subersign waa mid samayso nooc kasta oo daabacaad ah mid yar iyo mid weyn waa noocyadii u dambeeya oo wada dhijitaal ah subersign brenter farsamo aad u sarrayso adeegoodu mudan yahay u doono u doono subersign brinter cabir kastoo tabeella ayagaa daabacayee subersign dalabkaaga u geey ka dalbo degdeg weye shaqadoodu daah iyo dibudhac laga dhowr subersayn mid loo baga weeye alla ilaah magaaladan ay isu sheegta ganacsatoo dhanna waa meesha ku caburari ka daabacda subersayna mogan xafiiskooda ama xaruntooda ay ku taallaa waddada maka almukarama ka soo horjeedka guriga shaqaalaha ha mogaanin subersayn subersayn design
iyo magaalo meel kasto aan joogo maalintii timaadaba mar kastoon xasuustaba maantay wuxuu rabaa maraq digaaga jumbo maraq digaaga jumbo maryanay martiyaa soo socotee qada aad u macaan aad u macaanoo macaan martida iigu diyaari caliyow maanta kawaanka wax hilib ahba ma yaalo qadadeennuna waa maclaysh yaab waaye maraq digaaga jumba maasuukha laga waaye tabakaayadii tagtid waa yaalaa baqaarkii tagtid maraq digaaga jumba waa laga helaa dukaankii tagtid jumba waa laga helaa see waay hilib maxaa ugu baahan tahay maraq digaaga jumbo meel kasta waa yaalaa ihinka bacd hilib maxaa ugu baahan tahay dhadhankiisa ma aragti
maryaa marjaale habaye waxbaad ilowdeen maxaan iloobi soor haddaad cunayso baasta ama bariis jumba leewa rooti ama canjeero jumba ku darsan ama muufo kolay tahay Haa.
maraq digaaga jimbo haa iidan kumbuleeda weeyo isagaa looga maarmayaa wax kale Eh.
isagu un maanta noo qoosha muufadaan ku cunnay
maraq digaaga jumba macaanta iyo carafta aanba ku jeclaaday aniga
arjuumba keene martaa soo socotee maraq digaaga juumba keene martaa soo socotee maraq digaaga juumba keene martaa soo socotee maraq digaaga juumba keene maraq digaaga jumbo waxaa kuu keenay waa beri jumbo company waxaadna ka heli kartaa goob kastoo aad istaagto gobol degme iyo tuulo waxaadna ka wici kartaa wixii intaasi dheer lixdan iyo shan labaatan iyo toddoba soddon iyo kow ama siddeetan iyo lix konton iyo kow sagaashan iyo sagaal maraq digaaga jumbo jumbo jumbo maalintii timaadaba mar kastoon xasuustaba maantay wuxuu rabaa ogeysiis muhiima waxaa dadweynaha muqdisho ku nool la ogeysiinayaa in dhakhtarka indhaha ee dhaktar cali baashi cumar rooraye uu ka guuray xaruntiisa indhaha ee taleex una guuray wadada ka leexata hotel beder ekis hotel amiira iyo hotel safari dhexdooda ilaa aad ka gaarto jaamacadda jaziira iyo sarta astaan t v halkaas oo aad ku arkayso tabeelaha dhakhtarka haddaba wixii faahfaahinaya iyo macluumaad ee intaasi ka baxsan fadlan booqo xaruntaasi cusub cabdulle iska fiiri hortaada maanta ish calaa aad tahay ishaada il caaro hay cunin weliba waad faraxsan tahay yaasimi kaarka shirkadda isgaarsiinta somtel qof haysta intoo muru ku arka runta beennaxaa igu raaca waxaa jira xirmo mobile internet toddobaadla ah ogaalaan ku ahay taasoo daboolaysa baahida macaamiisha shirkadda ee isticmaala adeega mobile internetka somtel maxaad ka wadaa yaa lagama jeestay kara miya haddaad ku subata laba dolar bar waxaad helaysaa data internet iyo ku hadal aan kaa go'aynin toddobaad oo dhan yacni unlimited ah yaa taas waaba sababtaan u sirdho simi kaarka somteele waa xirmo data internet toddobaadla ah oo aad u qiimo jaban taasoo shirkaddu ugu tala gashay macaamiisheeda hahadool waa ka noogin afka dhegta iyo gacantaba xirmada mobile internetka cusub waxaad uga shuban kartaa hanaanka ku shubashada fudud xidig hal eber hal afargees sidoo kale uga shubo ii dahab adigoo garaacaya xidig hal eber hal xidig lixdan iyo labo kadibna dhammaystir nambarka xidig laba dolar iyo bar afar gees ugu dambayntiina waxaad uga shuban kartaa adeega ii dahab reseller adigoo garaacaya xidig afar afar afar xidig labo dhibic shan afar gees naqo qofka ugu horeeya ee ka faa'iidaysta xirmada toddobaadlaha ah ee shirkadda isgaarsiinta somtel macaamil mobile internetka somtel nafsadaada ku soor oo saluug la'aan ku isticmaal simanay saxarlaay suubantii hablahay warkii aad sugayso suluug aan lahayn saaxib iga hoo salka waan dhigtay hayee barsooda subersayn maqashay sancadood ma taqaan sadarkuu muuqda uma baahna su'aalo subersayn tayadooda soomaalaha u codaysay
suuradaad fahmaysiyo sawir aad u qurxoon daabacaddii u sarraysay subersayn baad ka heshaa inagoon kala saarin ama aan kala soocin subarsayn shaqadooda soomaalida u riyaaqday shirkadda subersign waxa ay caan ku yihiin astaanta sare ee daabacadda iyo xayeysiimaha qarnigan waxaadna ka helaysaa dhammaan daabacadaha boorarka stiikariska qoraalka sawirada iyo daabacadda funaanadaha iyo koofiyadaha samaynta xayeysiimaha ganacsiga sida video iyo graphic design si dhib yar uga hel tabeelayaasha xayeysiimaha magaalada samaynta xarfaha 3d ee nalalka bixiya daabacadda hadiyadaha abaalmarinada koobabka qalimaanta biladaha albumada iyo naqshadaynta gawaarida subersign oo kula diyaara astaanta sare ee daabacadda iyo xayeysiimaha qiimaha qarnigan ugu hagaag xarumahooda sida wadada maka almukarama kasoo horjeedka immigrationka shaqaalaha suuq bacaad rugsan mool boondheere agagaarka daljirka dahsoon ama wac leelayn siddeetan iyo shan toban iyo laba konton iyo afar ama eber lixal toddoba labaatan toban iyo laba toban iyo labo
shirkadii ballaarnayd oo beeka ahayd baa warad u bogaysiyo aan bishaare idinka wadnaaye bulshay naga hooya howlihii badnaa mar kale ay sii badiyeen oo weliba sii ballaariyeen oo dalkayna ku baahiyeen matooradii bugbuglahay ee magaaladan ka buuxay beeka way ka aruuriyeen oo soolaray baahinayaan saacado baro oo weliba ismaarti loo bogay beeka hadda keentay korontaan beeka ahayn baro qofta illaa iyo beenbeen baan u aqaan shirkadda korontada ee beeko waa shirkadda ugu ballaaran ee bixisa awoodda koronto ee kugu filan beeko waxay caan ku tahay shaqaale heegan afar iyo labaatan saac iyo howl nadiif ah oo soddon daqiiqo gudahood lagugu adeegayo beeko waxay matooradii ka aruurinaysaa magaalada waxaana ay wadaan qorshihii ugu ballaarnaa ee koronto lagaga dhalinayo tamarta cadceedda beeko waxay hadda kuu keentay saacadaha korontada oo smart ah tii aad doonto postpaid iyo prepaid ayaadna u isticmaali karaysaa ku darso adoon lagu imaanin ayay isticmaalka biilkaaga bishii u gudbinaysaa xafiiska xisaabaadka ee shirkadda beeko adigoo dhaqdhaqaaqaagana kala soconaya moobaylkaaga waxaa intaas sii dheer haddii cilad koronto ay ka jirto gurigaaga waxay saacaddu si deg deg ah fariin ugu diraysaa xafiisyada cilad bixinta ee shirkadda beeko haddii ay jirto cabasho degdeg ula xiriir beeko adigoo wacaya nambarka gaaban ee saddex saddex saddex beeko waa ku caan soo dhoweynta iyo qancinta macaamiisha aqoon iyo dadaal baa aadmiga isdhaafshay adduunyay premier wallet aragtaya maxaad oran premier wallet waa application cusub oo kuu keenay premier bank faa'iidooyinka premier wallet waxaa ka mid a waad iska diiwaangelin kartaa adigoo jooga goobtaada dukaamada iyo ganacsiyada kala duwan ayaad wax uga iibsan kartaa dadka aan akoonka ku lahayn bankiga premier waa iska diiwaangelin karaan premier wallet lacagaha waxbarashada caafimaadka korontada ayaad ku bixin kartaa lacag ayaad u diri kartaa qof kale lagugu soo diri karaa si fudud akoonkaaga iyo masterkaarkaaga ayaad ku xihan kartaa kana maamulo kartaa lacag ayaad ka dalban kartaa asxaabtaada ama waad ogolaan kartaa lacag lagaa soo dalbaday dhaqdhaqaaqa lacagahaagana waad kala socon kartaa ganacsiyadu waxay leeyihiin ab u gaar ah oo ay kala socon karaan xogta lacag bixinta macaamiishooda intaay in ka badanba ka hel abka premier wallet oo kala soo deg xataa blay storeka ama app storeka
shirkadda fatax general trading company waxa inoo keentay cabitaanka qamar mango naftaada haddaad qancayso laabtaada qaboojinaysa nafaqa loo qoray jirkaaga cabitaan qiimala na raadin qamar maango uga qaado xaajigu quwaddiis xiriirta haddaan laga helin qanaaco tabarta qaarkeedna hayn qamar maango ha qaato carruurta quraacdu seegtay buug iyo qalinkood la booday qadada aan sugi karaynin qamar maango u qaada xamaaliga xoogga quuta quwadna doonaya siyaado qamar maango ha qaato gabadha quruxdeeda muuqa maqaarku qafiif ahaaday bilicdana qayb ka weysay jirkeedu si uu qabkiisa qacdiisu hagaagsanaato qamar baangu u qaada macallinku waa qaaliyo ardayduu quudiyaa cilmiga qaadaa dhigaa saacado qotomaa galaas qaylada ka baxdaan la tirin si uu quwad u helo ku filan qamar maango ha qaato cabitaankii qamar maango waa cabitaan aad u macaan islamarkaana ay naftu ku raaxaysanayso waxaa ka buuxa fitamiino jirka uu u baahan yahay qamar maango cabitaanka cabitaanada cabitaanka qamar maango waxaad ka helaysaa dukaan kastoo lagu iibiyo cabitaanada subarmarketyada ama gaar xarunta ugu weyn ee shirkadda fatax general trading company ee keenta cabitaanka qamar maango oo ku taalla suuqa bakaaraha waxaana xarun labaad shirkadu ay ku leedahay suuq bacaad kala xiriir fafaarintaas dheeryana telefoon lambarada eber lixal saddex soddon iyo shan konton iyo saddex siddeetan iyo shan eber lixal saddex soddon iyo shan konton iyo saddex lixdan iyo sagaal ama eber lixal saddex soddon iyo shan konton iyo saddex siddeetan qamar maango gacantaada ku qaado الحب يعرف بالمذاق
yaa amaa taqan faa'iido mahay kaa xigto waa markaan isticmaalo adeegyada shirkadda isgaarsiinta ee somtel beriga nimaan gacanta ku hayn nasiib waa ka hiiliye waa sababta shirkadda isgaarsiinta somtel u soo kordhisay xirmooyinka mobile internetka cusub ee adeega dhamays sax adeega dhamays waxa uu ka kooban yahay afar xirmo maalinle bille iyo toddobaadle ii kala dhigdhig hee ku shubo nus dollar oo keliya oo hel unlimited data internet iyo ku hadal muddo soddon saacadood ah mahaas faa'iida waa ka buuxdaa sidoo kale ku shubo hal dollar oo hel unlimited data internet iyo ku hadal aan xaddi lahayn muddo lixdan saacadood ah yaa iska fadhi meel xumbaal waa dhammaatay aan kugu daree ku shubo laba dollar iyo bar oo hel unlimited daato internet ah iyo ku hadal aan xaddi lahayn muddo toddobaad ah weligayba qof somteel watoo qof u baaqaaya uma jeedin ugu dambayntii ku shubo shan iyo toban dollar oo hel unlimited data internet iyo ku hadal aan xaddi lahayn muddo bil ah aryaha nugu daalin warkaan waa adeega lahayna xirmooyinka adeega dhamays garaac ku shubashada fudud xidig hal eber hal afargees sidoo kale uga shuba ii dahab adigoo garaacaya xidig hal eber hal xidig lixdan iyo labo kadibna dhammaystir nambarka xidig lacagta geli afargees waa igu og tahay noqo qofka ugu horeeya ee ka faa'iidaysta xirmooyinka kala gedisan ee adeega dhamays ee shirkadda isgaarsiinta ee somtel marxaba iyo guddoon ma caamil had iyo jeer mobile internetka somtel nafsadaada ku soo
xadmiiska igu garaace fursad intay ka soo furanta shirkadda isgaarsiinta ee somtel weligeedba bulshaday u faa'iiday jirta yaxaa cusub waxaa qiimo dhimis lagu sameeyey xirmooyinka adeega muraadso unlimited national voice muraadsa muggaan maqlaa madaxu juusta naqda waa adeeg ku hadal unlimited ah oo aad u qiimo jaban ma tiraahido xirmooyinka adeega muraadso waxay ka kooban yihiin maalinle toddobaadle iyo bille dhab ma tiraahidoo kaad rabto ku shubo labaatan iyo shan sente oo keliya kuna hadal muddo afar iyo labaatan saac gudaha dalka oo dhan ku shubo hal dollar bar kuna hadal muddo toddobaad ah oo aan marnaba kaa dhammaanaynin somteel rayn badana cabdulla ku shubo shan dollar oo ku hadal wicitaanka gudaha oo aan xadidnayn muddo bil ah soddon buuxda miya sikin ma dhinna sidaasaa la rabaa qiimo dhimista wicitaanka gudaha kuma koobna koonfurta soomaaliya oo keliya oo aad ku wici karto furaha lixdan iyo labo sidoo kale deegaanada puntland waxa aad ku wici kartaa furaha somtel lixdan iyo lix halka deegaanada somalilan aad ku wici karto furaha lixdan iyo shan ogaal cadaan ku ahay shirkadda isgaarsiinta somtel waa shirkadda keliya ee isgaarsiineed ee bixisa adeeg ku hadal unlimited ah soomaalinimadu amay dhammaahe maya samteelna kaa dhammaame uga shuba ii dahab adigoo garaacaya code numberka xidig hal eber hal afargees sidoo kale uga shubo ii dahab reseller xidig saddex boqol afargees ugu dambayntii haddaad doonto airtime ahaan code numberka xidig labo eber labo afargees hadal oo hadaali
kaalay horta mobile internetka ma kaa dhammaado miya waa mid aan dhacayn sabab isgaarsiintu waa somtel sax waana xirmada billaha ee adeega dhamays haa saas i dheh xirmada billaha ee dhamays waa midaan kaa dhammaanin dhegdheg waa xirmo ku kulansiinaysa ku hadal iyo data internet waa ku shubo shan iyo toban dollar keliya oo hel data internet oo sidaa doonto u isticmaal muddo bil ah isma dhimayso kaamana dhammaanayso dhammays waa internet aan kaa dhammaanin hakah dhammays waa hel internet oo hadaali hasha adeega dhammays waa hawshaada internet iyo ku hadalba ku dhammayso adeega dhamays ka bax waa xirmo billaah caadi ma aha cid kastaa ammaanta naga mudan garaac ku shubashada fudud xidig hal eber hal afargees sidoo kale uga shubo adeega ii dahab adigoo garaacaya xidig hal eber hal xidig lixdan iyo labo kadibna dhammaystir nambarka xidig shan iyo toban dollar afargees ugu dambayntii uga shubo ii dahab reseller garaac xidig afar afar afar xidig shan iyo toban dollar afargees noqo qofka ugu horeeya ee ka faa'iidaysta xirmada billaha ah ee adeega dhammays waaw ogow shirkadda isgaar isgaarsiinta Somtel waa shirkadda kaliya ee isgaarsiineed ee bixisa adeega internetka bilaha ugu qiimaha jaban Soomaaliya taas oo macmiilku si toos ah ugu shubanayo.
IBS Bank waa bangi aad u ballaaran oo shirka qaran adduunka ay aqoonsan yihiin oo astaanta ku shaqeeyo waa degdegsiima adeeg iyo ammaanan dib dhacayn IBS Bank intaasoo qura maahan adeegyada aad ka helayso i b s bank imanka waxay soo kordhiyeen dalmar wall elite mastercard haddaad aasiya joogta eeshiya aad u socdaasho ama yurub eeriyadeedii orob aad dhex marayso ama ameerika aad u safrayso halkaad joogta adduunka adigoon bangi aadin dalmar wall elite mastercard akoonkaaga ayaad ka isticmaali kartaa ee iminka kaale u doono IBS Bank dalmar iled mastercar waxaa ku isticmaali kartaa boqol konton iyo afar wadan iyo in ka badan afar boqol iyo konton magaalo oo caalamka ah sidoo kale raboorada caalamiga ah adiga iyo qofka kula socdaba waxaad qaybta v i b lonch aad ku helaysaan si fari ah dalmar elite mastercard waxaad uga maarmi doontaa inaad tagto bangi wuxuuna kuu fududayn doonaa ganacsigaaga goob kastood ka joogta dunida waxaa kale oo aad ka heli kartaa i b s bank deeman mastercard oo loogu talagalay haweenka adigoo heli doona dhiskoon boqolkiiba labaatan ah waxaadna ka helaysaa ganacsiyada bahwadaagta la ah ibs bank kulmihii mastercard waxaa loogu talagalay ardada waxbarata kaafiya mastercard waxaa loogu talagalay ganacsatada kuwa yaryar iyo kuwa heerka dhexa ah adeega 3d secure oo kugu soo dhici doona mobaylka ama emailka waxaa kale oo ibs bank aad ka helaysaa mobile bank iyo online bank ibs bank kala xiriir lambarka shaashada kaaga muuqda
caam ahaan bulshadayna cula cula bal cula dhegihiinna aan ku casuuma maqalkiinna isbitaalka caalamiga ah ee alcaasima waa cisbitaal casri oo cajiib oo qalabaysan alcaasimo hosbitaal bukaankii cagta geeya hadduu caadil ka yiraax iyow ku ladnaan dhakhaatiir cilmuloo cudurrada daweysoo caafimaadka barata alcaasima ku diyaare cid walbay la xiriir baaritaan casriyeysan daweyn cabiran oo cudurrada dabiibta alcaasimo waa ku diyaare cid walbay la xiriir isbitaalka takhasusiga alcaasima waxaad ka helaysaa daryeel iyo adeegga caafimaad ee aad u baahnayd cisbitaalka waxaa kugu diyaara dhakhaatiir aqoon iyo takhasusa lagu soo xulay kana tilmaaman dhakhaatiirta dalkeena jooga isbitaalka waxaa ka howlgala dhakhaatiir lagu kalsoon yahay sida dhakhtarka haweenka iyo daweynta dhalmala'aanta allah ubadka bixiye dhakhtarka carruurta dhakhtarka cudurrada guud iyo wadnaha dhakhtarka lafaha sida bedelidda jilbaha iyo simaha dhakhtarka afka iyo ilkaha dhakhtarka indhaha iyo dhakhtarka maqaarka dhakhaatiirtanina waxay isugu jiraan soomaaliya ajaanib qalabku cisbitaal ku shaqeeya waxaa ka mid ah kombiyuutarka wadnaha kombiyuutarka uur ku jirta raajo casri ah qalab shaybaaro casri ah dhalooyinka ilmaha lagu koriyo qeybaha ambalaas emergency iyo umuliso afar iyo labaatan saac heegan ah waxaad ka helaysaa cisbitaalka farmashi afar iyo labaatan saac lagugu shaqaynayo talaalka hooyada iyo dhallaanka iyo weliba talaalka cagaarshowga isbitaalka waxa uu ku yaalaa degmada hodan wadada maka almukarama tarebiyaano ama wixii faafaanintas dhan waxaad kala xiriirtaa eber lix hal eber sagaashan iyo afar eber eber sagaashan iyo afar ama eber lix hal eber sagaashan iyo afar eber eber sagaashan iyo sagaal
bangiga dahabshiil dahabshiil bank
dahabshiil habka iyo hanaanka ay ku shaqayso waa heerkii u sarreeyo horaa la ysugu sheego hadaltaa kama taagna waa hoy ammaano hantidaad degataa horarka ma dafee dahabshiil bank ku hagaago hantidaada ku kaydso horumarka dhaqaale halkuu maanta joogo ama uu har
habeen wanaagsan ayaanu dilanaa dhegeystayaal meel walbo aad joogtaan raadiyaha dalsan ee magaalada muqdisho ayaa naga dhagaysanaysaan mawjada hirka dheralkeedu yahay kow iyo sagaashan dhibic shan magaartis fahmkaas oo naga maqli karaan saaxiibadeenu ku sugan gobolka kani banaadir iyo weliba ah gobolada kale famku gaaro qeybaha dhexe ee barnaamijkeena ayaanu ku guda jirnaa markan haddii aanu fiirino hay-adda sirdoonka iyo nabad sugidda qaranka ayaa faahfaahin ka bixisay howlgallo oo ay ciidamada dowladda federaalk ee soomaaliya oo kaashanaya saaxiibada caalamiga ay ka fuliyeen qeybo ka mid ah gobolada soomaaliya ciidamada qaranka ee saaxiibada caalamiga oo kaashanaya xogta dadka deegaanka ayaa waxa ay howlgallo qorsheysan ay ka fuliyeen deegaan la yidhaahdo cali hayle oo ku yaalo xadka gobolada shabeellada dhexe galgaduud ayaa lagu yiri war lagu baahiyo warbaahinta dowladda gaari ay la socdeen dagaalamayaal ka tirsan al-shabaab ayaa lagu burburiyey baa layidhi howlgalkan maqribnimadii caawa ka dhacay deegaankaasi ee cali hele layidhaahdo waxaana gaariga saarnaa sida dowladdu ay sheegtay xubno ka tirsan dagaalamayaasha al-shabaab xubnahooda sarsare sida warka dowladda loo dhigay saacadii lasoo dhaafay waxaa kordhay howlgallada dhanka cirka ah ee ay ciidamada dowladda federaalk ee soomaaliya fuliyeen dhanka kale isla maanta war ka soo baxay hay-adda nisana waxaa lagu sheegay in ay howlgalay si wadajira u fuliyeen sirdoonka soomaaliya ee saaxiibada caalamiga ah oo ka dhacay gobolka hiiraan in lagu bartilmaameysaday ee, goobo ay dagaalamayaasha shabaab ay ku sugnaayeen oo khasaare lagu gaarsiiyey war qoraal oo kasoo baxay hay-adda sirdoonka ee nabad sugidda qaranka soomaalida nisaa ayaa lagu yidhi ee, saaxiibada howlgala iska kaashadeen hay-adda nise iyo saaxiibada caalamiga ah ayaa lagu burburiyey xarunta keedka gaadiidka iyo hubka ee khawaariijta ee buqa qable waxaana jira khasaaro badan oo ay gaars- oo la gaarsiiyey cadowga ayaa lagu yidhi warka kasoo baxay hay-adda nabad sugidda iyo sirdoonka qaranka soomaaliyeed ee nisa marka laga soo tago ee, warkan hay-adda sirdoonka ee nabad sugidda qaranka soomaaliyeed ee kasoo baxay ee, ma jirto ilo ka madax bannaan oo xaqiijin kara dhinaca shabaabna iyaguna kamaanay hadlin howlgalkan ee, lagu bartilmaameysaday xarumahaasi ay lahaayeen sida dowladda soomaaliya ay sheegatay maxkamadda ciidamada qalabka sidee ee soomaaliya qeybteeda galmudugna waxa ay magaalada wasiil ee gobolka mudug ay eh, ku xukuntay toddobiyo labaatan askari oo ka tirsan ciidanka xoogga dalka soomaaliya kuwaasi oo lagu helay inay ka baxeen furimaha dagaalka sida eh, guddoomiyaha maxkamadda cabdulaahi dheere uu ku dhawaaqay xukunkaasi xubnahan ee ka tirsan ciidamada dowladda federaalk ee soomaaliya ee eedahaasi loo soo jeediyey xukunkooda
ku dhawaaqis xukun maxkamadeed maxkamaddu markay aragtay eedda uu soo jeediyey xafiiska xeelilaanta ciidamada qalabka sida uu ku soo jeediyey eedaysanayaasha hoos ku- hoos ku xusan maxkamaddu markay aragtay qiraalka eedaysanayaasha oo ay ku horqirteen maxkamadda horteeda ee islamarkaasna ku qorteen inay kasoo baxeen furinta cadowga maxkamaddu markay dhegaysatay doodii qareenka u doodayay oo- oo- oo ku dooday in loo fiiriyo sifaalaha dembiga fuudeed maxkamadda waxaa u caddaatay kow deble xoogga afartan iyo sideed kun laba boqol soddon iyo lix haaruun cabdinaasir maxamed labaatan iyo afar jir ah ina faadumo maxamed cali ku dhashay xamar ka tirsan ururka to- ururka tobanaad guutada sideedaad iyo toddobaad guutada toban iyo sideedaad ee gorgor labo deble xoogga lixdan kun saddex boqol sagaashan iyo sagaal cabdulqaadir maxamed cabdulqaadir shariif labaatan iyo saddex jir ah ina dowlo maxamed cali ku dhashay gaalkacyo ka tirsan guutada siddeed iyo tobanaad ee gorgor deble xoogga afartan iyo siddeed kun saddex boqol labaatan iyo kow maxamed maadey xuseen madow shan iyo labaatan jir ah ina iqliimo cabdiraxmaan xuseen ku dhashay baydhabo ka tirsan guutada siddeed iyo tobanaad ee gorgor afar deble xoogga afartan iyo sideed kun laba boqol lixdan iyo sideed haaruun jaylaani maxamed labaatan jir ah ina caasho naaji xuseen ku dhashay xamar ka tirsan urur ka tirsan guutada sideed iyo tobanaad ee gorgor shan deble xoogga lixdan kun laba boqol toddobaatan iyo kow saadaam sayd cali xasan cabdulle labaatan jir ah ina wiilo cabdulaahi maalin ku dhashay xamar ka tirsan guutada sideed iyo tobanaad ee gorgor lix deble xoogga afartan iyo sideed kun laba boqol sagaashan iyo shan sayd cali cismaan saney xasan labaatan iyo kow jir ah ina sahro faarax muxudiin ku dhashay xamar ka tirsan guutada sideed iyo tobanaad ee gorgor todobo deble xoogga afartan iyo sideed kun saddex boqol toban iyo labo cabdisalaam cali aadan cabdulle labaatan jir ah ina xabiibo maxamuud axmed ku dhashay xamar ka tirsan urur ka tirsan guutada sideed iyo tobanaad ee gorgor sideed deble xoogga afartan iyo kow kun laba boqol iyo shan axmed cabdulaahi maxamed axmed labaatan iyo kow jir ah ina farxiyo saley macow ku dhashay jaalaksi ka tirsan guutada sideed iyo tobanaad ee gorgor deble xoogga lixdan kun laba boqol xuseen maxamuud xasan abibakar labaatan iyo shan jir ah ina xaliimo cabdulle xayo ku dhashay shabeellada dhexe ka tirsan guutada sideed iyo tobanaad ee gorgor toban alifle xoogga afartan iyo kow kun lixdan iyo todobo daahir xuseen cali sow caraale soddon jir ah ina xaliimo cabdulle ku dhashay ina xaliimo cabdulle faarax ku dhashay ceeldheer ka tirsan ururka toddobaad ee guutada sideed iyo tobanaad ee gorgor deble xoogga labaatan iyo saddex kun afar boqol iyo labo axmed cabdulaahi wehliye xaajiga labaatan iyo sagaal jir ah ina xabiibo cali ducisow ku dhashay dhuusamareeb ka tirsan guutada guutada toban iyo toddobaad ee gorgor kuwaas oo maxkamaddu ku xukuntay shan sano oo xabsi ciidan ah oo ah kafagasho goob ciidan i deble xooga labaatan iyo saddex kun afar boqol iyo labo axmed cabdulaahi wehliye xaajiga labaatan iyo sagaal jir ah ina ina xabiibo cali ducisow maxkamaddu waxay ku xukuntay qoray b k m ah
i iyo magaalo meel kasto aan joogo maalintii timaadaba mar kastoon xasuustaba maantay wuxuu rabaa maraq digaaga jumbo maraq digaaga jumbo maryaday martiyaa soo socotee qada aad u macaan aad u macaan oo macaan martida iigu diyaari caliyow maanta kawaanka wax hilib ahba ma yaalo qadadeennuna waa maclaysh yaabuaye maraq digaaga jumba maa suuqa laga waaye tabakaayadii tagtid waa yaalaa bakhaarkii tagtid maraq digaaga jumba waa laga helaa dukaankii tagtid jumba waa laga helaa see waay hilib maxaa ugu baahan tahay maraq digaaga jumbo meel kasta waa yaalaa ihin ka bacd hilib maxaa ugu baahan tahay dhadhankiisa ma aragtin
baryaa marjaale habaye waxbaad ilowdeen maxaan iloobi soor haddaad cunayso baasta ama bariis jumba leewa rooti ama canjeero jumba ku darsa ama muufo kolay tahay Haa.
maraq digaaga jimbo haa ciidan kumbuleeda weeyo isagaa looga maarmayaa wax kale isagu un maanta noo qoosha muufadaan ku cunnay
maraq digaaga jumba macaanta iyo carafta aanba ku jeclaaday aniga
arjuumba keene martaa soo socotee maraq digaaga juumba keene martaa soo socotee maraq digaaga juumba keene martaa soo socotee maraq digaaga juumba keene maraq digaaga jumbo waxaa kuu keenay waa beri jumbo company waxaadna ka heli kartaa goob kastoo aad istaagto gobol degme iyo tuulo waxaadna ka wici kartaa wixii intaasi dheer ama maraq digaaga jumbo jumbo jumbo maalintii timaadaba mar kastoon xasuustaba maantay wuxuu rabaa ogeysiis muhiima waxaa dadweynaha muqdisho ku nool la ogeysiinayaa in dhakhtarka indhaha ee dr cali baashi cumar rooraye uu ka guuray xaruntiisa indhaha ee taleex una guuray wadada ka leexata hotel beder x hotel amira iyo hotel safari dhexdooda ilaa aad ka gaarto jaamacadda jaziira iyo sarta astan t v halkaas oo aad ku arkayso tabeelaha dhakhtarka haddaba wixii faahfaahinaya iyo macluumaada intaasi ka baxsan fadlan booqo xaruntaasi cusub cabdulle iska fiiro hortaada maanta ish calaa aad tahay ishaada il caaro hay cunin weliba waad faraxsan tahay yaasimi kaarka shirkadda isgaarsiinta somtel qof haysta inta umru ku arka runta beenna xaa igu raaca waxaa jira xirmo mobile internet toddobaadla ah ogaalaan ku ahay taasoo daboolaysa baahida macaamiisha shirkadda ee isticmaala adeega mobile internetka somtel maxaad ka wadaa yaa lagama jeestay kara miya haddaad ku shubata laba dolar ribar waxaad helaysaa daata internet iyo ku hadal aan kaa go'aynin toddobaad oo dhan yacni unlimited ah yaa taas waaba sababtaan u sirdho simikaarka somteele waa xirmo daata internet toddobaadla ah oo aad u qiimo jaban taasoo shirkaddu ugu tala gashay macaamiisheeda ha hadool waa ka noogin afka dhegta iyo gacantaba xirmada mobile internetka cusub waxaad uga shuban kartaa hanaanka ku shubashada fudud xidig hal eber hal afargees sidoo kale uga shubo ii dahab adigoo garaacaya xidig hal eber hal xidig lixdan iyo labo kadibna dhammaystir nambarka xidig laba dolar iyo bar afargees ugu dambayntiina waxaad uga shuban kartaa adeega ii dahab reseller adigoo garaacaya xidig afar afar afar xidig labo dhibic shan afargees naqo qofka ugu horeeya ee ka faa'iidaysta xirmada toddobaadlaha ah ee shirkadda isgaarsiinta somtel macaamil mobile internetka somtel nafsadaada ku soor oo salowg la'aan ku isticmaal simanaysa harlaay suubantii hablahay warkii aad sugayso suluugaan lahayn saaxib igaho salka waan dhigtay hayee barsooda subersayn maqashay sancadood ma taqaan sadarkuu muuqda uma baahna su'aalo subarsayntayadooda soomaalaha u codaysa noloshu ma lahayn
macnaha adiga u yeelay suuradaad fahmayso iyo sawir aad u qurxoon daabacaadii u sarraysay subersayn baad ka heshaa innagoon kala saarin ama aan kala soocin subarsan shaqadooda soomaalida u riyaaqday shirkadda subersign waxa ay caan ku yihiin astaanta sare ee daabacadda iyo xayeysiimaha qarnigan waxaadna ka helaysaa dhammaan daabacadaha boorarka stiikariska qoraalka sawirada iyo daabacadda funaanadaha iyo koofiyadaha samaynta xayeysiimaha ganacsiga sida video iyo graphic design si dhib yar uga hel tabeelayaasha xayeysiimaha magaalada samaynta xarfaha guud ahaana dhegeystayaal intaas ayaan kusoo gabagabeynayaa caawa barnaamijka wareega wararka dalsan cabdiwahaab cabdiqaadir ayuu farsamada ahaa anigoo cabdiqaadir cismaan nidho ayaada la socodsiinaya nabadgelyo